Maalinta Caalamiga ee Bini'aadantinimada waxaa la aasaasay kadib weerarkii ka dhacay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq sanadkii labadii kun iyo saddexdii halkaas oo lagu dilay shaqaale badan oo ka tirsanaa qaramada midoobay tan iyo wakhtigaasi waxaa la go'aamiyey in sagaal iyo tobanka Agoosti loo hibeeyo xuska iyo qiimeynta shaqaalaha bini'aadantinimo iyo dadka u baahan taageerida. Soomaaliya waa dal ay ka jiraan xaalad bini'aadantinimo oo culus, abaaro, fatahaado, colaado, barakac iyo saboolnimo. Haddaba qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka gudaha ee caalamiga waxay ka shaqeeyaan sidii dadka nugul loogu keeni lahaa gargaar bini'aadantinimo. Haddaba waxaan wareysi dhinacyo badan taabanaya aan la yeeshay qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Dublin wax ka weydiinay waxa barnaamijkan uga dhigan yahay iyo xaaladooda nololeed.
magacayga waxaa laga dhahaa faadumo cabdi xasan nolosha barakacda aad bay iskaga dhib badan tahay marna wax waan helnaa marna waan waynaa dad bacleey oo buushashaan hay marka alxamdulilah waan iska fiicanahay xillina wax waan helnaa xillina waan waynaa barakacana waa wax iska dhib badan buushash bacleey baan nahay gargaar haddii nala siiyo aad baan u wanaagsannahay oo ugu duceynana ummadda soomaaliyeed waxaan kasoo barakacday dad reemiyi ka imaadanahay baadiyaan ka imaana markeena hore aan ku imaanay
walaahi runtii gargaarkan aan helay dee waa shay nolosha maxayda qayb ugu weyn ka qaadanaya bacdoo kale roobkaad ka saaran gurigii cadceediiba kaa difaaci maxay jirkaanka biyahaad kusoo dhaansani mara kaneecaan kaneecadii kaa difaacaysaa caruurtii aad u xidhanaysaa marka waa wax nolo iisii hoon lagaba maarmaanahoo dee macnahii nolosha reerku ay ka bilaabanta weeyaan insha allah tabaaraka allah si weyn baa usoo dhaweyneynaa alxamdulilah waa shucuurteena loo soo koobi karo geesta kale waxaan wax ka weydiiyey qaar ka mid a dhalinyarada ku dhaqan degmada Duble iyagana aan ka wareysanay waxa kala gudban dhalinyarada Soomaaliyeed oo gargaarida dadka nugul.
magacaygu waa xasan cabdulaahi cabdi waxaana ka mid ahay dhalinyarada ka soo baxay jaamacadaha dalka su-aashaada haddaan sii gudagalo niyow xaaladda bini-aantinimo ee dalkeena ku jiro waxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee dalkeena halkaa dhiga waxaa ka mid a iyo shacabkeenna colaado sokeeye oo soo laalaabtay fatahaado abaaro dalkeenii oo dowladdii dhexe kadib dadkeenii oo noqday qaxoonti dhalinyaradeenii oo isku tashi la-aan ah innaga oo ilaa iyo hadda ku jirna gaabsi iyagoo qodobadaasa ugu muhiimsan qodobada soo noqnoqday ee hormuudka u ah inuu dadkeeni barakac noqdo marka waxaan rajeynayaa mar dhow insha allah inaynu dadkeena baraarujin doono oy ka bixi doonaan dhibaatada gacanta wax laga siinayo gacan bini-aadan laguma baahi baxo insha allah inaan dib wax u qabsanaan rajeynayaa walaal waan dhowahay magacaygu waa axmed cabdulaahi cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool degmada doobley niyow dhallinyarteennu kow waxay ku biirin karaan inay mataqaanaaye gacmaha inaynu isqabsanno ay mataqaanaaye ay dee bulshadeennu marka oo dad wax wada qabsanayo oo caloosha isku fayow yahayoo maxaa la dhahaye meel ku wada shaaxo oo maxaa la dhahaye aan cuqdad iyo qabyaalad iyo extoona ayna jirin dhalinyar gacmaha haysaas hadda haddii la helo kolkaa bulshadeenna danyarta ana wax waa loo qaban karaa kow waxaan leeyahay dhalinyarta inaynu gacmaha isqabsanno maxaa la dhahaye inaynu maxaa la dhahaye aan kolkaa now gacmaha isqabsanaynu bulshadeenna danyarta ana aan wax u qaban karaa kolkaa waxaan leenahay dhalinyarta aan gacmaha isqabsanno kolkaa keena baahanna ama aan saaka qureec helin ama mataqaanaa dabkoo ka madow yahay inaan wax u qabanno saasaa wax loo qaban karaa